bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kuusoo dhowaadaha warka caalamka ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allaha awoodali raalli ka noqdo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in laba ruux oo ka mid ah dadkii uu ku dhacay cudurka koronafirus ay geeriyoodeen sagaal iyo labaatan waa sagaal iyo toban qof oo cusubna laga helay cudurka korona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu sheegay in dowladdu ay diyaarisay kooxo gaar ah oo ka shaqayn doona aasidda meydadka u geeriyooda cudurka koronafirus ciidanka xoogga dalka soomaaliyaed oo kaashanaya maamulka degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa bilaabay wejiga labaad ee howsha furista waddada u dhexaysa jannaale iyo buufo bacaad dhakhaatiirta soomaaliyada ee ka tirsan guddiga qaran ee ka hortagga xanuunka covid sagaaliyo toban ayaa bulshada ugu baaqay inay ka taxadaraan waxyaabaha keeni karaa inuu markaasi faafo cudurka korona akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah haddii allah wada raalle ka noqdo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka koronafirus oo markaa dhibaato ba'an ku haya dalka maraykanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya taariikhdu waa sagaal iyo tobanka bisha abriil sannadda labada kun iyo labaatanka waana subax axada warkii oo faahfaahsan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in laba ruux oo ka mida dadkii laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ay geeriyoodeen sagaal iyo toban qof oo cusubna ay ku soo korortay tiradii horey looga helo cudurkaasi faahfaahinta warkani mukhtaar cabdulaahi timcadde ayaa sii faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada fawsiye abiy karnuur ayaa xaqiijisay in laba ruux oo ka mid ah dadkii uu ku dhacay xanuunka covid nteen ay u geeriyoodeen sagaal iyo toban xaaladood oo cusubna ay soo kordheen fawsiye abiy karnuur wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbixinteeda ku dartay inay socdaan qorshayaal iyo dadaallo wadajir ah oo lagu doonayo in loogu hortago xanuunka covid nteen waxaana bulshada soomaaliyeed mar kale ugu baaqday inay qaataan talooyinka caafimaad ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee ka howlan ka hortagga xanuunka
maanta waxaa la baaray shan iyo labaatan qofkood oo laga baaray viruska coronavirus sagaal iyo toban ayaa waxay noqotay positive tirada guud ee inta laga helay laysku daray waxay tahay boqol iyo soddon iyo shan sidaad arkaysaan cudurka fididiisa way socotaa waxaan ku talinaynaa mar walba haddaana wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan bahda caafimaad waxaan ku talinaynaa in taxadarka la badiyo in si kasta oo cudurka looga hortegi karo looga hortago in lagu dadaalo sidii nadaafadda kor looga qaadi lahaa gacmo dhaqashada baa lagu dhaqanaya saabuun ilaa iyo labaatan seconds in aad loo badiyo in wacyigelintii aan wadnay guud ahaan qaybaha bulshada kala duwan ay wadday in si fiican loo dhagaysto in ma aragtay aanan kulamada aanan la tegin in shirar aanan la tegin meel kastoo ciriiriya la iska dhowro la iska dhaafo in bixidda guriga laga baxaayo haddii aysan wax daruuri ahayn guriga la joogo caruurta la celiyo dadka cudurrada krooniga qaba cudurrada raaga in naxariis iyo il gaara lagu fiiriyo oo laga ilaaliyo in meelaha buuqa iyo ciriiriga lala geliyo in qofka markii uu dareemo in calaamadihii cudurka ee dhowr jeer la sharxay mar walbana la sharxo uu iska dareemo inuu soo muuqdo
dowladda soomaaliya ayaa muhiimadda koowaad siinaysa ka shaqaynta badbaadinta bulshada soomaaliya iyadoo dadaalla xoogan ugu jirto xakameynta xanuunka koronafirus kaasi oo dhibaato baan ku haya caalamka
gudoomiyaha gobolka banaadir naaduqa magaalada muqdisho ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in dowladdu ay diyaarisay koox gaar ah oo ka shaqaysa ama ka shaqaynaysa aasida meydadka u geeriyooda cudurka covid sagaaliyo toban cabduqaadir cali axmed ayaa faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka tirsan guddiga qaran ee kahortaga cudurka covid sagaaliyo toban ayaa sheegay in dowladdu ay diyaarisay koox gaara oo ka shaqaynaysa aasida meydadka dadka u geeriyooda cudurka covid sagaaliyo toban si looga hortago faafitaanka cudurkaasi coronavirus oo saameyn ku yeesha caalamka islamarkaana kiisaska laga helay dalka ay gaaranaya ilaa iyo boqol soddon iyo shan ruux gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in arrintaa looga leeyahay xakamaynta cudurka covid sagaaliyo toban
waxaan diyaarinay oo kale oo taas dhinaceeda socda tiam ama koox loo tababaray dadka u geeriyooda covid nineteen yani yani sidii loo aasi lahaa sidii loo aasi lahaa ayaa loo tababaray sidoo kale waxaa loo tababaray oo u diyaar noqda u diyaar ah macnaha culimo soomaaliyeed oo bulshada loogu talagelay inay ka wacyigeliyaan yani inay inaanay ku soo xoomin maydka ama qofka bukaanka ah maadaama cudurkaan uu yahay cudur khatar ah oo si fudud bulshada ugu faafi kara culimmada iyo dhakhaatiirta talooyinkoodu waxay u yihiin bulshada lagama maarmaan sidaa darteed bulshada soomaaliyeed waxaa looga fadhiyaa inay u dhuga nuglaadaan talooyinka iyo irshaadaadka ay bixinayaan dhakhaatiirtu isla markaas yacni sidii loo aasi jiray meydadka ama loo booqan jiray bukaanada si ka duwan in loola dhaqmo qofka buka yacni usoo dhaca yacni cudurka la yidhaahdo covid nineteen
dowladda soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidai uu xakamayn lahayd cudurka coronavirus oo saameyn ku yeesha caalamka waxaa wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ay labajibaartay wacyigelinta bulshada la siinayo kaasoo ku aadan sidii looga gaashaaman lahaa saameynta iyo khatarta cudurkaasi covid sagaaliyo toban ee gudaha dalka
waaya aad baad mahadsantaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya maamulka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa bilaabay wejiga labaad ee hawsha furista waddada u dhexaysa jannaale iyo buufow bacaad ee gobolkaasi shilaawo cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka soo diray gobolka taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdixamiid maxamed irig saraakiil uu hogaaminayo iyo maamulka degmada marka ayaa si wada jira u bilaabay fayskii labaad ee buuxinta godadka ay nabadiidu ka qodeen waddada xidhiidhisa jannaale iyo buufow bacaad ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xeenka maamulka iyo maaliyadda degmada marka xasan aadan maxamed diwaan kaas uu mahad celiyey taliyaha ciidanka dhulka iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shaqada adag eay halkan ka qabteen halkan aad ujeedaan waa waddadii qolyaha nabaddiidka ahu ay ku soo fasaxeen biyaha oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay muddada muddooyinkanba ay ku howlanaayeen ay ka haayeen shaqada ballaaran waxaanu saaka ku soo bilownay annagoo ah maamulkii degmada marko dhagaxan aad u jeedaan oo aan ku garab taagannahay shaqada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka hayeen waddadan qaabkii biyaha looga furi lahaa misna oy u mari lahaayeen gaadiidka isticmaala waddadan waxaan halkaan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u horeeyo taliyaha ciidanka dhulka cabdixamiid maxamed dirir iyo saraakiisha uu hogaaminayo oo uu haddeer nagala joogo taliya axmed gaashaan iyo taliyihii guutada lixaad laba afle iyo dhammaan saraakiisha la socota aad bay u mahadsan yihiin shaqada ay ka qabteen rum ahaantii waa mid uusan iloobi doonin shacabka ku nool degmada marko iyo nawaaxigeeda waxaan leeyahay amal baan idinkaga haynaa shaqada aad ka qabateen meeshaan ayadoo ay tahay waajibaadkii qaranka oo aad gudanaysaan misna annagu ka maamul ahaan waxaan idinkaga haynaa abaal ballaaran dhinaca kale waxaa isna goobta ka hadlay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdixamiid maxamed dirir oo goobta ka sheegay in shaqadu ay si habsamila u socoto iyadoo muddo shan maalmoodan halkan ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka hayeen shaqo adag maantana la bilaabay wejigii labaad ee buuxinta waddada
bismi illaahi raxmaan raxiim awalan ilaah baa mahad iska leh maanta oo ay aan isugu joogno waddadii aan ka shaqaynaynay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo n ay u taagnaayeen iyagoo dalka iyo dalka u shaqaynaya maantana aad u jeeddaan inaannu n meeshii biyaha aannu ka dhammaynaynay oo aan wadno in dhoweydna aan shaqada kaga jirnay maantana baabuurta dhagaxaanta iyo aan rabno inaan waddadii aanu lagu shubo si isu socodkii iyo uu u furnaado n waa u jeeddaan in haddana ay shaqadu socoto ay baabuurtii dhagaxa iyo shaqaalihii iyo wixii dhan ay noo taagan yihiin maadaama ay tahay xilli roob meel kalena aan la mari karin waxaan rajaynaynaa haddii allah awoodda laydmo annagoo dhinacna qorigayao ku sidayno cadowga difaacayna inaan haddana aanu mujtamaca iyo bulshada soomaaliyeed oo rayidkaa aanu u shaqayno waayo waxaan tuutaa u siday inaan difaacno iyagana aanu u shaqayno oo wixii dhib ku ah aanu la qaybsanno waxaan rabnaa inu isku socodkii uusan xilliga roobka ah uusan istaagin haddii allah awoodda laydmo in maaragtay dadku isku socdaan ganacsigoodu socdo uusan roobku wax caqabada uusan ku noqon waayo nimanka nabaddiidku al-shabaabka waxay ugu tala galeen inaan baabuurna socon qof bini'aadanana uusan shaqaysan webiyaal bay ku soo fureen webiyaashii waa u jeedeenoo waa annaga aan biyihii matoorada iyo aan saaraynay oo ka dhammaynaynay haddana waxaa la marayaa qaybtii labaadoo inaan meeshii aan buuxinno haddii allah awoodda la idmo waa arkayseen meelaha biyuhu say ahaayeen iyo meelaha aan soo dhex maraynay oo sida ay maaragtay sida ay yihiin waxaasaan rabnaa inaanu ka shaqayno haddii allah awoodda la idmo
dhanka kale taliyaha ayaa ka hadlay iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay si isdabajooga isu soo dhiibayeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dhallinyaro ka soo laabatay afkaartii guracnayd ee argagixisadu ku qaldeen iyo weliba qaar kale oo amiirre ahaa oo ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ku soo qabteen howlgalla ay ka sameeyeen deegaanka janaale iyo nawaaxigeeda baan u malaynayaa indhowoodina cadowga uu jabay isagoo qaarkoodna ay iska soo dhiibayaan qaarna aanu si raggii ugu waaweynaayo oo hadda gobolka shabeellada hoose ee ninka ugu qaabilnaa inuu baadda dadka ka qaado iyagu sakawaad bay ilaa laakiin saka maaha waa baad marka ninkii baadda dadka ka guri jiray isagana gacantaan ku haynaa sharcigana waa la horgeynayaa rag kale oo dhallinyara iyagu ay soo dhiibeen waxaan marka aan leeyahay kuwa fakarkooda khaldan la geliyey ciidamada waa isu soo dhiibi kartaan
ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxay had iyo habeen u taagan yihiin badbaadinta iyo ilaalinta muwaadin kasta oo soomaaliyeed jilaawo cabdilaahi cabdiraxmaan warbaahinta qaranka deegaanka janaale gobol
dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka tirsan guddiga qaran ee ka hortagga xanuunka koronafirus ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka taxadaraan waxyaabaha keeni kara inuu faafo cudurka korona mukhtaar tibcade ayaa sii faahfaahinaya mar kale talabixiyaha caafimaad ee xanuunka covid nteen doctor maxamed cali fuje ayaa bulshada soomaaliyeed uga digay khatarta iyo saameynta xaddaafka ah ee cudurka sida dhaqsiha ugu faafi karo dalkeena xilli dunida inteeda kale ay dadaal xoogan ugu jirto sidii u ciribtiri lahayd doctor maxamed cali fuja ayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed kula taliya in si wadajir ay u qaataan talooyinka caafimaad iyo amarada dowladda ee qaybta ka ah xakameynta faafitaanka xanuunka covid nteen si guul looga gaaro dadaalada nafbadbaadinta ah waxa uu sheegay in dhaqanka soomaaliyeed ee ku salaysan isjaceelka isdhexgalka uu qayb ka qaadanayo faafitaanka xanuunka koronafirus maadaama cudurkan uu yahay cudur si sahal ah loo kala qaadi karo waxaanuu bulshada ka codsaday dhaqankaasi la bedelo inta looga guulaysanayo xakameyntiisa xilli kuleelka annaga la gaari maayo meesha kuma jirto badqabkaagu waa muhiim aduu muhiim kuu yahay annagu muhiim noo yahay qaranku muhiim u yahay qaranku kaama maarmo qaranka soomaaliyeed kaama maarmo muhiim baa tahay waxtar baa tahay ama canshuuraa dhiibtaa ama waxbarashaa ku jirtaa oo mustaqbalaa lagaa leeyahay ama askari baa tahay oo difaaca frontlinkaa joogtaa ama takhtaraa tahay naf baad daaweynaysaa ama macallimaa tahay waxbaad baraysaa ama hooyaa tahay guri iyo nolol baad haystaa oo ilmaad korinaysaa ama aabbaa tahay suuqiyaa joogtaa waad shaqaynaysaa qaranku kaama maarmo haddaan qaranku kaa maarmin waa inaan marka aan aan aan ka wada qayb galno sidaan badqabkeenna u hagaajin lahay maxay tahay dowlado naga dhaqaalo badan habkooda caafimaadku ka badan yahay ayuu jilbaha u dhigay waad ogtiin talyaaniga waxa ku dhacay waad ogtiin maanta maraykanka waxa ku dhacay horta ma la soconnaa adduunka maanta meequ ka maraya adduunka maanta labadii milyan iyo saddex boqoloo kunuu sii maraya adduunkii maanta oo cudurkaas uu ku dhacay ilaa iyo boqol iyo lixdan kun oo qofna waa u dhima intaas saddex jibaarkeedana waa la irdaran yihiin oo iyaguna ama waa raysasho suge oo inuu bogsaduu sugahayaa ama haddii kale dhimashay gobolkood sugahayaa waa ognaha waa naga dhaqaalo badan yihin waa naga awood fiican yihin dhaqaalo habkooda caafimaadku waa naga fiican yihin qalabka ay haystaan boqol haddii loo qabsho kun haddii loo qabshana meel ma haysan laakiin ilaahayaan laamin dhakhaatiirta ayaa walaac ka muujiyey kororka xanuunka covid nneteen oo tusaale u noqon kara in tiro badan oo dad soomaaliyeed uu soo ridan karo dalkeeduna uu xudun u noqon karo cudurka haddii la iska indha tiro
dhinaca kalena dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bulshada gobolkaasi uga digay faafitaanka cudurka coronavirus ibraahim maxamed geediye ayaa kasoo warramay beledweyne iyadoo ay sii kordhayaan dadka laga helay cudurka corona oo dunida faraba-an ku haya ayaa dhakhaatiirta magaalada beledweyne dhallinyarada ah waxa ay sheegeen inay u istaageen sidii ay gargaar iyo wacyigelin ugu sameyn lahaayeen bulshada magaalada beledweyne qaar ka mid ah dhakhaatiirtan da'yarta ayaa waxa ay sheegeen baahi caafimaad ay jirto balse loo baahan yahay in bulshada u istaagaan waxaan wacyigelin u dirayaa ummadda soomaaliyeed cudurkan dilaayiga ah ee coronavirus oo dalkeenna hadda kusoo bilowday in loo laga foojignaado waxaan leeyahay cudurkan waa cudur dilaahi dhalin waddamadii naga hormarsanay xagga caafimaadka iyo xagga dhaqaalaha ayuu saas u baabi'iyey in guryaha la joogo in meelaha maqaayadaha aan la iskugu imaanin waxaana socda guryahan awad arkayna cudurkan bandemiga oo meel walba saameeyey khaasatan aniga waxaa howl naga saaran khaasatan gobolka hiiraan si aan ugu hortegi lahayn cudurkan waa cudur faafitaankiisa aada u badan yahay dhaqso ku faafo marka dadkii ka wacyigelin lahay qaban lahay waxaa waaye hawshaasina waxaa waaye dhammaan dhakhaatiirtan iyo covid nineteen ama coronavirus waxa u taqaaniin ka gobol ahaan ka dhakhaatiir ahaan gobolka hiiraan covid nineteen waxaan ugu wacyigelinaynaa bulshada gobolka hiiraan ama bulshada caalamka ee soomaalida ee ku dhaqan soomaaliya waxaanu leenahay inaad ka fogaataan goobaha lagu kulmo waxaan leenahay inaad gacmihiina dhaqdaan inaad nadaafadiina ka shaksi ahaan ah ku dadaashaan agaasimaha isbitaalka beledweyne dhaktar axmed cumar maxamed madaale ayaa dhankiisa hadlay
in uu waddankeena soo gaaray ilaa ku dhowaad hadda in wasaaradda caafimaadka ay soo bandhigtay ilaa lixdan kees ee u dhimatay laba qofood marka micnaheedu waxay tahay in waddankii oo ka dilaacay covid nineteen taas micnaheedu waxay tahay in qof walba oo taxadir sameeyo oo nafsadiisa ka bilaabo midda qoyskiisa ka bilaabo waxaan la soconnaa weli hadda in la in la in la xiray xuduudaha laakiin weli ay noogu imaanayaan baabuurta magaalada muqdisho magaalada muqdishona in uu covid nineteenka meesha ugu baan ee saameynta kasoo geysta inuu yahay ibraahim maxamed geedi radio muqdisho beledweyn
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaarahaadkii gudaha ayaad dhegaysanayseen bal markaana qodobka warka dibadda nin ayaa toorey la dhacay dad gaaraya ilaa saddex ruux oo u dhashay waddanka isbaanishka kuwaas oo ka mid ahaa koox koobka ciyaar ku bandhigayey xaaflad lagu qabtay dalka sacuudiga carabiya ruuxaasi ayaa lagu soo warramayaa sida wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka sacuudigu ay xaqiijisay in la toogtay khamiistii weerarkan kooxda lagu qaaday waxa uu ka dhacay magaalada madaxda waa magaalada caasimadda waa dalka sacuudiga ee ruyaad bishii noofembar ee sanadkii tagtay warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in uu markaasi alqaacide xiriir la lahaa ninka weerarka qaaday oo magaciisa lagu sheegay cimaad al-mansuur oo soddon iyo saddex sana jir ahaa u dhashana waddanka yemen dhacdadani ayaa ka dhacday iyada oo sacuudigu uu fududeeyey xayiraaddii muddada dheer saarnayd magaalada ruyaad ee waddanka sacuudiga weerarku wuxuu dhacay kow iyo tobankii nofembar markaasi oo ninkuu markaa isku dayey inuu dhibaato ka geysto halkaasi hase yeeshee goobta fagaaraha ee qoobka ciyaarka ay ku soo bandhigaysay kooxdu ayuu toorey la dhacay saddex ka mid a dadkaasi maxkamad gaar ah oo qaada dacwadaha argixisada ayaa almansuuri waxa ay ku heshay inuu galay dembiyo badan oo lagu oogay ama lagu soo oogay oo ay ka mid tahay inuu foolka ku geystay isaga oo fulinaya amar uu siiyey hogaamiyaha alqaacida ee dalka yemen warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha guduhu ayaa lagu xaqiijiyey maalintii khamiista in la dilay almansuuri oo lagu toogtay magaalada riyaad ee waddanka sacuudiga dhegeystayaal warka subaxnimaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay waad ku mahadsantihiin la socodka warka cidda uu segay waxay mar kale dib ugu heli kartaa buraha bulshada ee ugu horeeya websayte-ka raadiyaha ee radio muqdisho dot net aan dib idinkugu celiyo xiriiryaha maanta cabdikariin ogeysiis mahadsanid axmed